bismillaahi raxmaan raxiim sida la sheegay magacayga waa cabdirasaaq xuseen maxamed shiino waxaan hadda ku sugnahay magaalada melbourne ee australia la yidhaahdo muddana hadda waa joogay sanada sanadkaasna waxaanu haynay shaqooyin iyo howlo iyo shirar iyo xiriiro iyo telefono iyo howlo aanu xamar iyo yurub iyo maraykanka intaba aanu ka wadnay sidaanu ku bedeli lahayn maamulka ka jira jubba ama kismaayo keliya ku kooban dadka aanu la shiraynay iyo ummadaas shirinaynay iyo dadkaanu qabaqaabinaynay dhammaan waxay ahaayeen ummadaha qowmiyadaha ah ee ku nool jubba anugu ku dhawaaqi maayo jubbaland wax la yidhaahdo waayo jubbaland waa wax axmed madoobe iyo maamulkiisa yaroo isagu dadkiisa ku kooban uu ku dhawaaqay weeye qabiiladaha iyo dadka meelaha beelaha degana waxay raalli ka yihiinna maaha marka arintaasaanu anagu u joognay waanaanu wadnaa hadda hawshii waana gabgabo waana laysku wada waafaqay alxamdu lilahi rabbilcaalamiin marka caawa waxaan rabaa inaan ku daro isbedelada xooggale ee ka socda etoobiya gudaheeda iyo sida annaga ay saameyn noogu leedahay wanaagsan dhinacayaga dadkayaga magaraysaa beelaha jubbadega iyo sida saameynta xun ee ugu yeelatay dulka iyo maamulkiisa iyo daasadihii oo ay garaacayeen oo dadka ku cabsin jiray inay mar dama dhammaato daasad damo la garaacaya aysan jirin waxaana weeyaan waxaan macquul aan marnaba noqonayn in naasnuugii axmed madoobe ku haystay kilalka shanaad inuu go-ay horta taas waa arshir weyn beelaha degaa jubbalandna ay ku farxeen mar haddii naasnuugaasi uu go-ay uu meesha ka heli jirayna isaguna waa ogyahay oo nin weyne wedkii waa yaqaanaa isna in loo soo socdaa waa ogyahay muddo badanna ku qaadan mayso ama deegaanka dadka degani muddo badan ku qaadan mayso waxaana daliil u ah magaalada hadda magaalada duleedkeeda ka socda tuulooyinka hadda la guubgubayo oo dadka raba in lagu wallaayo habeenkii haddana maamulku inaanu ka talin nawaaxiga kismaayo inaanu ka talin oo dadkii beelaha deganaa ay meeshooda kusoo noqonayaan maalintiina hadda ciddamo hadda guryo laga jajabshay inaysan jirin meelo dambo hadda oo ballanqaadyo la sameeyey waxbaan u dhisayn axmed madoobe inuu joojiyey waayo tabar buuse wahayno maanta walwalkiisaa meesha yaal sanad ka horna waan u sheegno waxaanu ku niri maamulka axmed madoobe waa inuu dadka tixgeliyaa oo dhibkana ka daaya ummadda haddii la dhibaan waa baaba'aysaa wayna xanaaqaysaa hadday xanaaqdaana cid celin kartaa male marka markaan ka warkii usoo noqdo waxa weeye saddexdii gobol ee jubba waa israaceen qowmiyadihii deganaana waa israaceen gaan ahaanayna inay maanta dagaal u qaadaan axmed madoobe beesha ka ridaan bay diyaar u yihiin mawqifkaasna hadda ka hor waa sheegay waxaan ku yidhi miiska mid saara waaye maantana wuu soo gabgaboobay muddo gaaban gudaheedana axmed madoobe haddaanu amisoontu aysan amniga magaalada sugi karin oonu soo dhaajinanu go-aan ku gaarna cabdirasaaq cabdirasaaq shiino uu markaad sidaa u hadlaysood leedahay beelihii gobolada jubba la isku yidhaahdo way israaceen maamulka axmed madoobe waa bedelaynaa markaa leedahay adigu yaad afkooda ku hadlaysaa ma adigoo nin siyaasi ah shaksiyadaada ma urur siyaasadeed ma degaan yaad afkooda ku hadlaysaa ood matalaysaa alla waxaan ku hadlayaa ururka isbedoonka beelaha deegaanka jubba ayaan ku hadlayaa afkooda waana qabiilo tiro badan hal qabiil afkooda ku hadli maayo dadkaasi xamarna waa ku shireen wayna isku raaceen isbedel doonkaas way isku raaceen diyaar bayna u yihiin hogaankoodina way yeesheen maxaan ku raaa nin walbaana meeshu shaqayn lahaa dhaqaalaheedii ciidankeedii siyaasadeedii afhayeenadeedii waxeedii oo dhan waa u diyay keliya uun la sugayaa dadka hadda qurbaha ka jira oo kale inaa imaado laguna dhawaaqo si officiala loogu dhawaaqo waa jiraan iyadoo loo wadan yahay oo goboladaasoo dhammiba jub oo dhan israacsan tahay hal mar bay ku wada dhawaaqaysaa waana muddo kooban oo ka koo muddo ka yar muddo bil gudaheeda hadday ugu badato bil ama bilya bar bay qaadanaysaa maxaad ku dhawaaqaysaan markaa kadib waxaanu ku dhawaaqaynaa muddo biliya bar gudaheeda ugu dambeyn waxaanu ku dhawaaqaynaa inaanu dhulkaygan horaysanayno inaanu ka madoobna riddaanu usoo fariisanayno markaasna mas-uuliyaddu waxay fulaysaa in amniga ay ami doonto ama sug oy dadka xuquuqdooda ay faraha soo geliso dhibaatada lagu haya ay faraha soo geliso ama inay faraha isaga qaada axmed madoobe meel aanu iska saarno labadaas amisomta ciidamada kenya ee jooga kismaayo maxaad gooni oo aad ka tabanaysaan waxa uu ku joogaa waa ciidamada amisom ee kenyaatiga iyaguna waxa weeye nairobi inta looga waa loo tegay waana lala hadlay wayna arkeen dhibaatada meesha taal marka markii xaqiiqda timaado xuduudka laysla soo furiisto magaalada kismaayo afkeeda loo soo jirsado wax hal kilomitr iyo laba kilomitr udhiman markii laga soo jirsado ayaa marka amisonta waa ku khasbanta marka axmed madoobe inay meesha ka xayuubisa waa ku khasbanta taasaana arrintu tegaysaa in axmed madoobe laga xayuubiyo sida hadda loo galay ina ila loo galay waa in loo galaa laga qaadaa meesha because qowmiyadaha iyo dadka ummadda iyo beelaha meesha degani axmed madoobe waa ku tuntay waana waajaba labada ninoo maanta ilmaha adeerkaa kan laga qaadayo kan hadda aan soo soconnaa kan laga qaadaa xoog badan xoog badnaa kaas marka maadaama uu tegey kani waa ka fudud yahay kaa dadkuna way arkeen in maanta dowlad federaal ah ama dowlad qowmiyad ama maxaan kuu sheegaa amisonta meesha joogtaa inaanay yeelayn beelaha degan meesha in lagu tuntaa ninana yeeli maayo annaguna waanu imaanaynaa muddo afartan iyo shan maalmood gudooda intaasaanu axmed madoobe u sheegayn gole lagu dhawaaqay laba bilood ka horaa jiray oo idinku aad lahaydeen oo loogu magac daray golaha isbedeldoonka jubbooyinka golihiinaasi xagee ka shaqeeyaa shiine waxay ka shaqeeyaan meel walba waa ka shaqeeyaan xamar shir baanu ku qabanay goban uu ku qabsanno kismaayo afkeeda ah golaha iyagu hadda xamar active ku yaha uu ka shaqeeyaa ciidamadayada waxa iyaga dhanna kulliga wada qoran yihiin liiskooda waa wada haynaa uniformkooda iyo diyaarkooda waxoodi weeye maanta kismaayo ka jir oo dhan baa qudbasira ah muddaananu soo sheegaynay waxaanu ka gabanayna maantaanu kaga xishoonayna axmed madoobe ma jirto naaskiina ilaahay waa ka guriyey alxamdu in lagu soo socdaana waa ogyahay awalba waa baxsan jira hadduu doon ku baxsanayo hadduu yaraado diyaarado ku baxsanayo iyo hadduu dhulka hoostiisa mara awalba waa oan jiray dhumashada isu diyaariyo anugu intaasaan caawa axmed madoobe u sheegaya waxaanu ka gabanaynaa shiinow dagaalka kismaayo ka socday ee labadan maalmood u dambeeyey idinku maxaad ka ogtihiin dagaalka waa la soconnaa saaka iyo shalay iyo intaba waanu la soconnay dagaal infact loo diyaargaroobay oo garanaysaa loo wada dhanyahay ma ahayn laakiin dadka dagaalamay qabiilada meelaha degan waa dad isugu tegey laakiin waa dad meeshii markii ka agdhowaa self defense ahaa oo iyagu naftooda difaacanaya weeye laakiin dagaal ciidan aanu anagu leenahay oo tiro badan ama habaysan ama saraakiishiisi leh ama hogaamadiisi leh ama ciidamadiisi saraakiishiiyo ma ahayn laakiin dadka la xasuuqaayo oo lagu gardaroonayo oo dulooyinka laga gubaayo dad ka kacay oo beelada sida dadkaa way dadka laakiin waa wax liiska ugu jira waayo dadaan meesha u dhalan inay tuulada intays ka yimaadaan ay yidhaahdaan guryaha qaybtaana hala gubo qaybtaana hala daayo reer ciidan maan sheeganaysaa ku dhaqada waa qalad dadaan dhul lahayn inta laga tago biyo ceel laga iskaga qabto liraa kismaayaanu ku waraabinayna waa qalad dadka deegaanka iska oo dhulka iskale oo beerta iskale oo laga qaxinayo oo beertiisii gelle iyo moos uga baxay inta laga gooyo liraa ceel baanu ka raadsinayna biyaha iyaduna macquul maaha marka intaas waxaa nooga sii daran dadakan maanta soo qaxa jigjiga ka soo qaxaya ee ka baqaya ilalaaya waxay u soo socdaan kismaayo waya iyaguna waxaan sheegaynaa meesha kusoo socotaan belaa kusoo socotaane meeshiina caashiina allah idin barakeeye dholo badan baa leedi meeshiina ku ekaada wadaadakana yuusan beenta idiishadakan daaqadu ka baxaya marka waxaan idiin sheegayaa shacabka soomaalidaan u sheegayaa inuu soo dhammaaday waktigii iyo annaga howlahayagii iyo waxayagii inay soo dhammaadeen rabbina isku soo beegay ka go ugu taqi jiray annaguna aanu diyaar nahay baanu ummadda shacabka soomaalida u sheegaynaa meel kastoo ay joogaan waxaan u sheegaynaa kii dhagax ka turi karaa ku turo awoodba maanta ilaahay si kii qorayaan xabad ha ku dhufto kuwa beenta loo sheeganaa isaga baxaan waddanka lena cabdirasaaq xuseen maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta isbahaysi dhowaan looga dhawaaqay magaalada muqdisho oo loogu magac daray isbahaysiga badbaadada gobolada jubbooyinka oo qadka telefoonka iigu warramayay